إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada dowladda federaalka ah ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho xilli ay si xowliya ku socdaan dilalka xaddhaafka ah ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa u xusul duubaya sidii uu xiriir ula samaysan lahaa maamulka yuhuudda qaar ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho ayaa waxaa saameeyey roobab ka da'ay magaalada iyadoo dowladda federaalk lagu eedeeyey inay wax ka qabato iska daaye inay dadkii is-abaabuli lahaa oo biyaha iska qaadi lahaa ee lacaga dul saarayso odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose ayaa ciidamada mujaahidiinta ku wareejiyey in ka badan soddon neef oo geel ah madaxweynihii srilanka ayaa la sheegay inuu ku sii jeedo dalka sacuudiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo shabeellada hoose haddii aynu ka hormarno dhanka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada la beegsaday islamarkaana ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ayaa ku sugnaa xaafadda carafaad ee degmada yaaqshiid dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kaga sugan yihiin degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose waxaa si isku mida loo weeraray saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka faah-faahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ciidamada isweheshanaya ciidamada dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho xilli ay si xooliya ku socdaan dilalka xaddhaafka ah ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka moxamed aamiin ayaa ka waramaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa xaafadda goday ee degmada kaaraan ku dilay wiil lagu magacaabi jiray maxamed cabdi cumar oo ahaa arday dhowaan dhammaystay dugsiga sare dilkan ayaa yimid sida ay wararku sheegayaan kadib markii uu muran soo kala dhexgalay askariga iyo wiilka la dilay hooyada dhashay wiilkan ay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaana saxaafadda ugu warbixisay arrintan xaafadkan dilmeelah wuxuu kusoo baxay police station kusoo baxay meeshoo fadhiistay maxaa u fadhiisanay ugu dilay caayigdaye kale wax kale laguma dilin wax ma ka dhexaynin arday uu ahay four sanadka ugu dambeeya u galay male cabad lo-aanaya male wax lagu ogaana male shan iyo afar saaca uga tegay meeshoo tegay ma quraacan xataa guur meesha doo tagoo soo baxanaya waxaa la waagaarkaaga waa la dilaba sidoo kale qaar ka mid ah ehelada wiilka ayaa ka hadlay dhacdadan lagu dilay wiilkooda shalay waxaana laga dilay wiilaana laga dilay cadaalad daraa lagu dilay asigoo meel iska fadhaa la dilay marka amnigood ma sugno haa ayayadiisaan ahay wallaahi bilaahi waa ka xume cunugaasaa qafaan waa xaba galabsan iska soo baxay oo derbi fadhiistay in xabad layskaga furo oo bilaa sharci ah kaasi waa qalad ninkaas hadda nin degan buu ahaa marka ninkaas waxaa isleeyahay aniga sikas ayaa lagu maagay dilalka joogtada ah ee dadka shacabka ah ee ku nool gobolka banaadir ay u geysanayaan ciidamada dowladda federaalk ayaa noqday kuwo xargaha goostay iyadoona isbuucan gudihiisa ay askarta dowladda federaalk magaalada muqdisho ku dileen ku dhowaad toban qof oo shacab ah kuwaas oo ay ku jireen laba haween oo uur lahaa madaxweynaha dowladda federaalk ayaa u xusul duubaya sidii uu xiriir ula samaysan lahaa maamulka yuhuudda faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedanaya moxamed cali wargeeska the times of israel ee yahuudda laga leeyahay ayaa qoray in madaxweynaha dowladda federaalka uu baarlamaankiisa kala hadli doono suurtagalnimada in xiriir lala sameeya kayaanka sahyuuniga ah xasan sheikh ayaa aada ugu xusul duubnaa inuu xiriir diblomaasiyadeed la yeesha yuhuudda tan iyo muddaxileedkiisii hore sanadkii laba kun lix iyo tobanka ayuu la kulmay ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda benyamin netanyahu laakiin muddo xidheedkiisii kuma simin oo wuxuu kursiga baneeyey bilowgii laba kun toddoba-iyo tobanka bilowga muddo xidheedkiisan labaad ayaa diblomaasi u dhow xasan sheikh uu u sheegay wargeyska the times of israel in doorashada xasan sheikh ay fifaalo wanaagsan u tahay caadiyeenta xidhiir ay yeeshaan dowladda federaalka iyo maamulka yuhuudda sidoo kale muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan ayaa u sheegay saraakiil maraykan ah inuu xidhiir la sameyn doono yuhuudda laakiin aan weli wax jawaab ah helin dhanka kale wargeysku wuxuu xusay in qarankan koob iyo tobanka milyan ah islamarkaana ku yaala geeska afrika uu yahay muslim sunni ah kaasoo aan weligii aqoonsan maamulkooda laakiin baryahan dambe la arkayay warbixinno habqan ah kuwaasoo sheegaya xiriirka koraya ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo yuhuudda xasan sheikh ayaa dhowaan markii uu ku sugnaa dalka isutaga imaaraadka carabta ay warar sheegeen inuu la kulmay saraakiil ka tirsan yuhuudda inkasta oo la beeniyey inuu safar qarsoodi ah ku tagay maamulkaas xukuumadaha maafiyada ah ee dalalka carabeed ayaa horey heshiisyo ula galay yuhuudda kuwaasoo ay ka mid ahaayeen imaaraadka carabta baxrayn suudaan morocco urdun iyo masar siyaasadda xasan sheekhna wuxuun baa loo fasiran karaa inay kuwa tacliiqinayso shacabka soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan shucuubta muslimiinta ayaa ku baraarugsan cadaawadda ee yuhuudda u haysa muslimiinta iyo weliba siday ugu amar ku taagleynaysa masjidka barakaysan ee al aqsa qaar ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho ayaa waxaa saameyn ku yeeshay roobab ka da-ay magaalada iyadoo dowladda federaalka lagu eedeeyey inay wax ka qabato iska daaye inay dadkii is-abaabuli lahaa oo biyaha iska qaadi lahay lacaga dul saarayso faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi xilli saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ka da-een roobab lagu dirsaday ayaa bulshada magaaladaasi waxa ay ka cabanayaan biyo aad u fara badan oo fadhiistay waddooyinka xaafadaha qaar iyo suuqyada laga ganacsado waxay sheegeen in nadaafad darra baahsan ay ka jirto waddooyinka aan la mari karin biyaha fadhiya awgeeda maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa waxay ku eedeeyeen in sanad kasta uu canshuuro ka qaado magaalada kuwaas oo magacyo kala duwan leh waxbana aan dadweynaha loogu qaban canshuurna waana laga qaadaa biyo xirna mana lagu suubiyo lacagta canshuurta haddaa gey weysan isla markii dad heegan hore kaa wadaya jiro dad heegan noo imaahayo oo biyaha oo noo kaalmeehayo ama ma haysano marka rafaadkaanaan ku jirnaa hadda masaajidkaan u socdaa waa ujeedaa biyaan ku dhex jiraa haddaa meesha taga xataa waxaa laga yaaba xataa haddana inaan inta shakiyo soo noqdo oo dharka nijaas way aan dhaho marka maraxadaanaan haysta insha allah wax ka khayr qaba allah noo keeno oo naga biyahan wax noo meel nooga yeelo wallaahi dad badan xaafado badanaa laga qaxay gurigaas lama degano cidaan kale waa baxeen annaga basaa joogna hadda iyo dad badanoo saaka inta kasoo wada baxayan oo aragna ilmaha taa meel la marsiiyaayo male qaar ka mid ah dadweynaha oo arrintan ka cabanaya ayaa waxay sheegeen in haddii ay isxilqaamaan misena u istaagaan inay dhistaan goobaha qarriban ay canshuuro duldhigayaan maamulka gobolka banaadir halkii ay dadweynaha wax u qaban lahaayeen haddii a wax samays canshuuraaba lagaa rabaa maxaa macnaa laba qof hadda isku imaato oo wax la samayn rabo degmada naftigeeda canshuur rabtaba dhagaxaanta inta noola dhigay iyo dhulkan oo nalaga xaaqay oo ciidda dhan laga baxsay oo biyihii noo fadhiisa xaafaddana meelay martaleheen waayeelna joogo annagana aan saan u deganahay meelaan seexana lahayn gurigii biyo noogu soo galaayo inaan waxaan jeclanahay dowladdu ay wax naga qabato waxaa ka cabanaynaa biyo iyo dhagaxba oo naloo dhigay iridda guryaha dhan biyaha noogu jiraan xaala ma seexani beriga meergelin meelaha marna male qof jiran meelaha marsiisana male qof dhimata meelaha marsiisana male dowladda federaalka ayaa dadweynaha magaalada muqdisho sanad kasta waxay ka qaadaa malaayiin doolar oo canshuuro ah kuwaas oo mar kasta qiimahooda la kordhiyo waxaana intaa dheer in askarteeda ay dadweynaha ku hayaan dhac iyo dil joogto ah odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose ayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiyey in ka badan soddon neef oo geel ah waxaa ka warramaya moxamed daahir munaasabadda odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ay ku wareejinayeen geela oo gaaraya soddon iyo siddeed neef ayaa lagu qabtay deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose waxaana ka soo qayb galay waaliga shabeellaha hoose culumaa uddiin iyo hoggaanka odayaasha dhaqanka gobolka odayaasha ayaa sheegay in geelaan ay ugu tala galeen in la gaarsiiyo mujaahidiinta ku sugan furumaha dagaalka sida uu goobta ka sheegay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ugaas ibraahim maxamed nuur maanta waxaanu soo gudbinnay geel geelaasoo ah soddon iyo siddeed neef oo geel ah oo aan ugu talagalnay jabhadaha in loo geeyo xisbada la siiyo mujaahidiinta oo dhan loo wada qeybiyo ayaan ugu talagalnay annagu hoolahayni xoolo adduunka laga tuugo ma ahan waa hoolo ilaahay laga baryo ilaahayna u bixiyo w f b lagama baryo o yuda lagama baryo qaramada madoobe lagama baryo bad iyo xeeb lagama keeno waxay ku baxaan rabbi raallahashisa ku baxaan waxaana iska haysta dadkaas muslimiinta ah sheekh cali katiin oo ka mid a culummada diinta islaamka oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga ku jira infaaqa lagu bixiyo jidka allah infaaqa iyo maalka oo lagu jihaado maalkaoo la baxsho oo lagu jihaado waxay ogtihiin aayaadka jihaadka inta badan waxaa la hormariyaa maalka in lagu jihaado sababtuna waxaa weye ahmiyadda uu leeyahay maalka jihaadku maalku uu ahmiyadda u leeyahay jihaadka oo meeshuu ku tiirsan yahay oo ku qatamo weyn ilaahayna subxaanahu wa tacaala aad buu u ammaanay dadka xoolahooda bixinaya mathal cajiib badanna wuu u sameeyey waxay la mid yihiin dadka infaaqa xoolahooda ku bixinaya ka mathali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo goobta ka hadlay ayaa odayaasha kala wareegay geela isagoo sheegay inay gaarsiin doonaan dadka ay ugu talagaleen sheekha ayaa la dardaarmay odayaasha waxyaalaha odayaasha laga rabo looga fadhiyo waxaa ka mid ah dacwa ilallahi dadka inay diinta gaarsiiyaan kan jaahilka iyo qabiilka ka dhashay aa mas-uul ka tihiin inaad diinta gaarsiisaan u sheegtaan oo waxa weyaan meeshaan madarse leyn madarse loo furo ducadda waxa weyaan garab loo noqdo la horkaco waxa weyaan mas-uuliyad idin saaran oo qiyaamo la idin weydiin doono waa jazaakum allahu khayran ee waa idinkala guddoonnay xoolihii aan noo keenteen annagana insha allah tacaala meeshii aan insha allah taala ugu tal- ugu talagashay inaan gaarsiinayna insha allahu tacaala ma ahan markii ugu horeysay odayaasha shabeellaha hoose ay geel ku wareejiyaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab sanadkii hore ayaa geel ku dhow boqol neef waxa ay ku wareejiyeen mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dhowaan wareejiyey in ka badan toban neef oo geel ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan madaxweynihii sri lanka ayaa la sheegay inuu kusii jeedo dalka sacuudiga warbaahinta caalamiga ah ayaa tabinaysa in madaxweynihii la eriyey ee dalka sri lanka oo u dhoofay dhanka wadanka sacuudiga halkaas oo uu ka helay magagalyo siyaasadeed diyaarad oo la socday gootabaya rajabaksa ayaa ka duushay wadanka singabuur waxayna aaday dhanka magaalada riyaad halkaas oo uu ku noolaan doono shacab caraysan ayaa dhowaan si xooga waxay ku galeen qasriga madaxtooyada ee loogu arrimiyo dalka sri lanka ayagoona ka eriyey madaxweynihii dalka iyo ra-iisul wasaare wasaarihii dowladda oo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo xatooyada hanti dadweyne dowladda sacuudiga ayaa caan ku ah inay soo dhoweyso hogaamiyaasha keligood talisyada ah ee dalalkooda laga soo eriyey waxaana ka mid a madaxweynihii tuunis uganda iyo kuwo kale oo ay martigelisay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa